إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda xabashada ethoobiya ayaa qaaday tallaabo kale oo ay ku xoojinayso heshiiskii ay ku qaadatay badda soomaaliya isku soo bax ka dhana damaca xabashada ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya ayaa ka dhacay walaayada islaamiga ah ee galgaduud xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ah ayaa qiray goobaha ay ka taliso dowladda federaalka inay kusoo badanayaan dadka isticmaala maandooriyaha noocyadeeda kala duwan kuwaas oo geysta falal arxan darro ah haweenka ku nool degmada kurtunwaarey ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furamaha beesha shiiqaal ayaa kulan ay barbar socotay dowro islamarkaana ay ku dooratay ugaas cusub ku yeelatay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dowladda xabashida ethoobiya ayaa qaaday tallaabo kale oo ay ku xoojinayso heshiiskii ay ku qaadatay badda soomaaliya cabdifitaax faarax ayaa ka warramaya
dowladda xabashida itoobiya oo weli ku fogan dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ah ee lagu siiyey badda soomaaliya iyadoona geed dheer iyo mid gaabanba ugu jirta dhaqangelinta heshiiska xaaraanta ahaa xukuumadda uu hogaamiyo abey axmed ayaa qaaday tallaab kale ay ku doonayso inay ku xalaashato badda soomaaliya ee bishii lasoo dhaafay uu u saxiixay muuse biixi haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda adis ababa ayaa sheegtay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kala hadashay in muranka ka dhashay heshiiskii abey axmed iyo maamulka somalilan aan la caalamiyeyn meles alem oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in codsiga ay u gudbiyeen uu u dhignaa in kiiska ku saabsan muranka badda loo daayo ururada igad iyo midowda afrika dhinaca kale safiirka adis ababa u fadhiya muqdisho ayaa shaaciyey in heshiiskii muuse biixi iyo abey uu horumar u horseedayo itoobiya mukhtaar waare ayaa wakaaladda wararka itoobiya u sheegay in heshiiskan itoobiya ay ku gaarayso badda cas uusan halis ku ahayn madax banaanida soomaaliya si kastaba heshiiskan xaaraanta ay iska kaashadeen dowladaha gobolka iyo kuwa reer galbeedka madaxweynaha dowladda federaalkana uu qeyb ka ahaa bixinta lagu bixiyey badda isagoona bulshada isaga dhigay midaan wax ka ogeyn balse hadda ku caddaatay ogaanshiyihiisa waxaana la sheegay inuu isaga rabay bixinta badda uu muuse saxiixay isku soo bax ka dhana damaca xabashida ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya ayaa ka dhacay walaayada islaamiga ah ee galgaduud maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya
ثورة شعب الله واجدادي اجدادي لي بركانا ثورا ضد الاشرار ضد الاشرار يا ثورة شعب وغضبه ازداد نار ازداد نار تري بركانا ثورا
kanaalka wararka ee halka taayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo banaanbax ballaaran oo si heersaraha loo soo agaasimay oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaasoo looga soo horjeedo heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda itoobiya lagu siiyey qaybo ka mid a badda soomaaliya isku soo baxa waxaa goobjoog ah culimaa uddiin odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo ay fagaaraha soo buuxdhaafiyeen rag dumar iyo carruur lagana dheehanaya wejiyadooda sida ay ugu xun yihiin heshiiska ugu horeyn waxaa isku soo baxa ka hadlay abwaantaakow macalin ciise isagoona si kulol uga hadlay damaca badda ee labaatan kilomitir loo saxeeyay dowladda itoobiya oo colaad soo jiraan ah kala dhexaysa soomaaliya allahu akbar allahu akbar allahu akbar dadka muslimiinta ah sharafta badan ka soo qayb gala xafladdan qiimaha iyo qaayaha weyle ka turjumaysa islaamka waxa uu ahaa jira iyo wuxuu hadda yahay gaalo waxay ahaa jirtay iyo waxay hadda tahay adduunka jiilba marow soo maraa jiilka hadda jooga waa inuu islaamku muslimiinta hore waxay la soo mareen iyo saraday u qaadeen ununkuna aan u qaadno amxaaro kii ugu horreeyena waa siray ka u dambeeyo abeeyana waa sira yahay ayagoo siranaana qiyaamadu qumi doontaa insha allahu tacaalaa intay islaamka rabaan inay baabbi'iyaan inay cagta hoos geliyaan gaalo kii ugu kafirsanaayo oo ugu horreeyey amba kii ilaahnimo sheegta sida fircoon iyo kayrkii weligood waxay doonaayeen diinta islaamka inay dhulka gasho kufriguna sarreeyo allana waa diidey annagana abaynaa abaynaa abaynaa abaynaa wallaahi billaahi tallaahi waa diidya ilaahay inta ilaahay wax ka rabtee janna ka rabtay naarna ka magangelaysana waa diiday waa diidnay waa diidnay soomaalida waxaan kula talinayaa aan ka mid ahay cadowtooyada ito gaala inay horta qaadaan boqol kiiba boqol midda ethoobiya waa midda noo soo xigteena inay awowyaashayna iyo kuwa ka sii horreeyaen colood naga dhacaysaya cibaade ka dhigta waa noo cibaadaya coloddoor ilaa ay ka islaamaan ilaa ay ka islaamaan ee walaalaheenna fi diin ay naqdaan
sidoo kale waxaa goobta banaanbaxa dhankooda ka hadlay qaar ka mida bulshada iyagoona muujiyey sida ay ugu xun yihiin heshiisku sheegii xaaraanta ahaa ee muuse bixii u saxiy etoobiya haddaba aan idinku duwo insha allah halkan tix yar gabay ah ayaan ka soo jeedi doonaa war dhalinyaro dhammaantiin warbaani dhacsinay ka dhidhiyo amana dhaafo waa dhawaaq nin soo dhiibtay taariikhda meel dheer dhacdaa loo dhaghayaye maamaahdu gabayada dhacdane waa la dhuuxaye wardhulkii hooyo cadowba dhacowgaaluu soo dhoofay dhabbihii haqdaa diintii owgaal ku dhedheelay dhalinyartii dhambaa laga cuno dhoondhon buulayay dhardhaar ruuxa lagu qaada iyo dhowbuu bansarnay dhool yaray hablihii dhalanyarow gaal dhiibaateeyey dhaqaalihii dhulkeen soo galow gaalku dhefyooday dhulka dhaahir noqon baa intay dhooban tahay gaalo dhulka dhaahir noqon baa intay dhooban tahay gaalo annagana dhashiikiyoo dhaxlaab dhinacii aan sarnay inaan dhimaana maye ma dhihin gaaladaan dhaafe dhaxalkii afkeen nimaanka dhaacayseen ku dhabnaaye dhaxalkii afkeen nimaanka dhaacayseen ku dhabnaye dhadhalaal adduunyada rag bay diinka dhuumisaye adduun lagu ma dhaafe dhadhaar maalin lagu saaro dhabcada lagu xera markaa ciidda lagu dhoobo dhaqaalihii wax dheef male adduun waxaad ku soo dhaaftay ilaah dhowrahay ka cabsadee dhiciya diintiina
bismillaahi araxmaani araxiim bagidada amxaaroy baadu waa i taqaane damacu waa balaaye been baad hur moodee waddankeena ballaaran baled beerbad iyo berri haddaad bayla moodeen bakhtigaaga waan karin cashirna waan ku barayaa baabulaha libaaxiyo shabeel boodo dheeriyo bisad iyo waar midkaa tahay berri aad ku ogaato sidaan xabashi baarlihi sidaan xabashi boorlihi mar dambe ugu bareerin bulshaweynta islaamka duruustan bixinaayo kii hore ka sii ba'an beeri qaatayaashii cadowga sababa haystow qaadashadii baddaanii bilaahan ku dhaartee ku badbaadi maysiin warkayaanan badinine kufri baaroweyniyo bahayntii la wadaagta waxaan ugu bishaareen ballankeenu inuu yahay baaqii shiikh caldheeriyo shiikh bahad warsame ruuxii ka bayrow bagidada amxaarada berri kama harayside ciiriinka sii baro fafi soomaali fursaanun wa usdun xumaatun qaabiduuna cala azinaadi
alkataayib ayaa maalmihii tagay baahinaysay siday u arkaan bulshaweynta ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo si kulul uga hadlay heshiiskii xaaraanta ah ee dowladda itoobiya loogu saxiy labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya itoobiya ayaa ku qoslaysa goosdambeedka maadaama loo rumeeyey wax iyada aan abid ku taamaynin laakiin waxaa riyadaas mala-awaalka u rumeeyey muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan
ضد الأشرار ثورة شعب وغضبه ازداد نار ازداد نار تريب ركانا ثوارا ضد الأشرار ضد xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa qiray in goobaha ay ka taliso dowladda federaalka ay kusoo badanayaan dadka isticmaala maandooriyaha kuwaasoo ku kacaya falal arxandarro ah cabdulla mukhtar ayaa ka waramaya
maalmihii lasoo dhaafay waxaa dilal xanuun badan oo argagax leh ka dhacay magaalada muqdisho iyo degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii laba nin si naxariis darro leh u dileen xaasaskoodii dhacdooyinkan dilalka ah ayaana loo sabaynayaa in dadka ku nool meelaha ay joogaan dowladda federaalka ay si xaddhaaf ah u isticmaalaan daroogada noocyadeeda kala duwan xildhibaan fiyoore oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in falalka dilalka arxandarrada ah ee maalmahan hareeyey qaar ka mid ah magaalooyinka dowladda federaalka maamusho ka dhacay ay sabab u yihiin maandoorayaasha noocyadooda halista ah ee sida xaddhaafka ah loo soo geliyo guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho wuxuu tusaale u soo qaatay dilal maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo qoryooley kuwaas oo laba nin ay si naxariis darro ah u dileen xaasaskoodii qofna xaaskiisa inta asoo caadiya inta dilo inuu qoslaayo lama ah hadda nin kalea la yidhi gabadhiisu waxaa la dilay ee xaaskiisii uu dilay dhacdo kale hadda waxaa la soo warinayaa isla shabeellaha hoose ka dhacday oo iyadana haweeney ee ninkeedii dhib gaarsiisay waayahay marka maxaa asal u ah marka arrimahan arrimahan aniga aragti ahaan waxaan qabaa waddanka waxaa aad ugu faafaaya daroogada daraagiski nooc kasta uu yahay noocba noocii ka weynaa ayaa waddanka soo galay noocba noocii ka weynaa dhallinyarada isticmaalaysaa daraaga- daraagiska ama daroogada intaas la eg cid u taagan oo la dagaalamaysa marka xashiishka maalmo la joogo xashiishaa lasoo qabta la yidhaahdo marka laga tago war xashiish wuxuu noqonaa ilmuu noqonaa ilmo daroogada waddanka la isticmaalayo heerka ay marayso iyadoo nooca daawada oo si qalada loo isticmaalo ha haato daroogo caadiyoo la keena ha haato taasaa u baahan in aan u wada istaagno qofna xaaskiisa inta asoo caadiya inta dilo inuu qoslaayo lama ah qofna inta qabta xaaskiisa inuu jarjaro wax sahlan maaha qof dumarana inay sidaas samayso ninkeeda inay dhibaato u geysa iyadana ma sahlan waa in daraagiska daroogada waddanka si toosa loola dagaalamaa gaar ahaan hay-ad hay-adaha amniga booliiska in loo iyo shacabka cid kasta in loo istaago daraa- daroogadan waddanka aad ugu faaftay een- een dhaqankeenna beddelaysa wanaaggii qoyska beddelaysa dhallinyaro qoys cid walba isticmaalkan waddanka kusii faafaya sharabooyinkan ilaa westi africa ka yimid ee inta la qabto qofka uu cabaayo qofkii iska dhareeraayo waddada dhinacyadeedu iska jiifo waxaasna wuxuu bahan in lala dagaalamo si marka arrimahaasoo dhan ay- ay aan uga hor tagno waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad in ay iska saaraan booliiska waxaa kaloo jira magaalada waxaa arkaysaa qof baa intii istaaga wuxuu ku hadlaayaa wax alla wixii laga xishoon jiray dowladda federaalka ayaa had iyo jeer ku hadaaqda inay ka shaqaynayso badqabka ummadda soomaaliyeed laakiin taa beddelkeeda ayada ayaaba canshuur ka qaada oo raalli ku ah in waddanka lasoo geliyo waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka qaadka iyo qamriga
haweenka ku nool degmada kurtunwaarey ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa lacago iyo hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furamaha gobolkaas waxaa ka waramaya mubaarak cumar
haweenka ku nool degmada kurtunwaarey ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku jira munaasabad ay hadiyadaha ku bixinayeen waxaa kasoo qayb galay culimaa u diin iyo odayaal dhaqan kuwaas oo bogaadiyey sida ay isku xilqaameen haweenka dhigta madaariista iyo maraakiista islaamiga ee degmada kurtunwaarey الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ee, waxaan u fadhinaa munaasabada beesha ka dhacday oo gabdhahayna muslimiinta ah oo degmada kurtuwaari ay degan yihiin oo mujaahidiinta ay garab taagan yihiin oo saakana ay ku wareejiyeen mujaahidiinta buskadka ay qaadan lahaayaan ay jidka ku mara lahaayaan iyo timirta ayay ku wareejiyeen gabdhaha oo ka maqan oo degmada ku nool oo macidaha ay dhigtaan oo maca- meel walba oo waxbarashada ay ka yimaadaan waxaa la rabaa inay ka daysadaan inay qaataan gabdhahan keliya in loo daan waayo wixii ka dhacay waad maqlayseen oo halay waad fiirsateen oo degmada la yidhaahdo matuula ma degma oo aad oo ku nooleed mushrikiinta iyo kufaarta oo laiskugu keenay midii ka dhacday waad maqasheen waadna aragteen oo indhihiina laydinku tusay hordagaalo waa jabtay oo wax ay meesha ku haysa ma leh markii la soo abaabulayey oo meesha la keenaayey oo waddamahooda laga soo qaadayey oo muslimiintii markii meeshooda la keenaayey dadka qaar waxay dhahayeen waxaan dabaabaada ay wataan meel loo istaagi kara ma aha dabaabaadkii waa la fahmay dhinacyaa laga maraay sida lala dagaalamaay dhammaan waa fahnay waad aragteen dabaabaadkoodii waxaa lagu dhigay waad aragteen magaalada idinku dhow waa buulamareer tii idinku dhow midii ka dhacday waad aragteen midii ka dhacday waad aragteen wixii dhimanna saasaa loo dhammaystiri doonaa wixii dhimanna saasaa loo dhammaystiri doonaa qaar ka mid ah haweenkii agabka wareejiyey oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay mujaahidiinta ku wareejiyeen iyagoona soo dhoweeyey dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka caad ee wilaayada mudug xaflad ayaan iskugu imaanay aan ku soo dhoweynayno walaalaheena mujaahidiinta ah degmada kurtunwaarey aana ku taageerayno dagaaladii malxamadda ahaayo ilaahay subxaana watacaalaahayna uu mujaahidiinta guusha sidaa ku siiyey ilaahay subxaana watacaalaahay ha idin sugo meesha waxaan isugu nimid magaalada kutugaaray xaflad aan u soo bandhignay walaalaha iyo mujaahidiinta ah aan ku taageerayno lacag dhan toban iyo lix milyan saddex boqol labaatan iyo afar kun oo lacag soomaali ah iyo toban iyo saddex kaartoon oo timir ah intaas ayaan ku wareejina walaalaha islaamka waana la garataagan habeenay maalin insha allah mujaahidiinta waxaan sheegnaa insha allah inay la xisaabtaan nimanka saliibiinta ee kusoo dila diinteeda markoo ha ka bilaaban calool uusta nimanka murtadiinta ah ee soomaalida ha ka bilaabeen insha allah bimillahi baari annagoo daawanay filimkii caad ilaahay inuu gargaaray subxaana wa tacaala mar kastana ilahay waa u ballanqaaday mujaahidiinta inuu garab taagan yahay inuu junuudiisa ku caawinayo ducadii waa u dheerta habeenii maalin insha allah mujaahidiinta waa u ducaynaynaa walaalahay waa u ducaynaa insha allah ribaadka jira ilahay ha noo xafido maraykan iyo wix la socdaa insha allah bimillahi baari ee diinta kusoo dula ilahay ha baabi'iyo ma ahan markii ugu horeysay gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose gaar ahaan degmada kurtunwaarey ay hadiyado ku wareejiyaan mujaahidiinta safka hore ku jira warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan beesha sheekhaal ayaa kulan ay barbar socotay dowro diini ah islamarkaana ay ku dooranaysay ugaas cusub ku yeelatay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka cabdiraxmaan badar ayaa ka waramaya munaasabad siyaarsanaa loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada jilib ayay beesha sheekhaal ku dooratay suldaan guud wilaayada jubbooyinka oo loo doortay suldaan shucayb yoonis ibraahim waxayna dhanka kale muddo soddon maalmood qaadanayeen duruus diini ah munaasabada lagu soo xiraya dowrada dhinaca kalena lagu dooranayay suldaanka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada diinta islaamka mas-uuliyiin ka socta wilaayada jubbooyinka odayaal dhaqan iyo qaybo badan oo ka mid ah bulshada waxaana munaasabada laga jeediyey kelimaad kala duwan oo dhinacyo badan taabanaya waxaana jeediyey culimada iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimaadka ay jeediyeen culimada kale ah sheekh maxamed bal iyo sheekh cabdilwaaxid oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay xafladda durustaas aad qaadateen inaad si jiddiyaay oo dhaba aad u xambaartaan aad ehelkii iyo gurigaagii geysid aad ogaatid waxaad soo xambaartay diin inay tahay dadkii aad ka dhalatayna aad adigu aad gaarsiisid sidaas haddii aannu yeelno dhammaanteen juhdigaas iyo dadaalkaas wuxuu noqonayaa mid midho dhalay naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa taqwa allah waana midda lagu liibaano fi dunyaa waalaakhira fawaa'id badanna way leedahay intaa kadib dowladii maalmahan khiyaarta iyo beesha u socotay oo maanta la marahay gebagabadii dadka hadda meesha fadhiya waa khiyaartii waa nuqabadii beesha shiiqaal waxgaradkii baa maanta isugu yimid dowr bay leeyihiin nuqabadu oo ilaahay waaba ka hadlay subxaanahu wa tacaala naqiib qur-aanku waa ku jirtaa ilaahayna ballan iyo beecuuba ka qaadayba walaqad akhada allahu miihaaqa banii israa'iila wa bacadnaa minhum itnay cashara naqiiba waxaana quduu u ah nuqabadii asxaabta dad beelaha hoggaamiyay lahaayeen dadkaasaa marka qudwo idiin ah sida sacad ibnu mucaad oo aad garanaysaan iyo sacad ibnu cubaada iyo muxuu ahaa humaamat ibnu uthaal iyo ragga noocaas ee akhyaarta ah ayaad ku dayanaysaan sidoo kale waxaa madasha ka hadlay suldaankii hore ee beesha sheekaal waxuuna dardaarana u soo jeediyey beesha iyo suldaanka la doortay waxaan maaragtay halkan ka salaamayaa beesha sheekaal oo iidana maaragtay halkan goobjoog ka ah beesha sheekaal waxay qaadatay dooro bil ah dooradaas oo maaragtay lagu akhriyey maaragta ruus kala duwan oo ugu horeeyo kitaabka qur-aanka kariimka dooradaas waxaa noo xigay waxay ahayd maaragta kulamo socday muddo iidana maaragta wada tashi ah anigu waxaan ahay suldaankii haayey suldaanka la doortay ka hor hoggaanka haayey muddo shan sano ah alxamdulilah ilaahay mahaddiis wixii aan qaban karay waa qabtay ilaahayna wuxuu i waafajiyey maadaama ay maaragtay beeshii tashatay kuna tashatay hoggaan guud mas-uuliyaddii aan hayana waa wareejiyey iyadoon cid iqasabta jirin waxaa markiisa kelmad jeediyey suldaanka cusub ay dooratay beesha shiiqaal walaalkay beeshii markay garatay inay xilka ka wareejiso anay igu soo wareejiyeen xilkii waa aqbalay dhammaantiin oo u samanaya mas-uuliyaddan rijaalan wa nisaa saqiir iyo kabiir ilaahay idinku weydista iska ogaada hadda
qaar ka mid a odayaasha ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa markooda ka hadlay xafladda waxayna sheegeen in suldaanka ay ku adeecayaan ku dhaqanka shareecada islaamka bahweynta shaqaal waxay go'aansatay ee isku afgaratay ee muwaafaqo ku tahay shuceeb suldaan ka dhigatay waxaan ku ballannay inaan ilaahay dartiis iyo kitaabka qur-aanka aan ku garab istaagna suldaan shuceeb suldaan adigana waxaan ku leeyahay waxaan kaa rabna kuu keennay annagu dana kale ma ahan waxaan kaa rabnaa qabiilkan iyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ay lisaanad isku xirto waxaan kitaabka ahayn suldaan nooguma ihid kulunka ayaa waxaa laga soo saaray gunaanidkiisa bayaan ay ku midiysan yihiin dhammaan odayaasha ka soo qayb gashay kulanka waxaana soo xidhay munaasabadda waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa beelweynta shiiqaal ee muddadii bisha ahayd halkan ku jilib xirnaa ayagoo iskaga kala yimid meelo kala duwan una yimid laba qadiyadood midda hore waxay beeshu iyo odayaasheeda inta badanba ay halkan ku qaateen dowro socotay muddo bil ah oo run ahaantii aad iyo aad looga faa'iidaystay dowradii kadibna shir ballaaran baa furmay shirkii ballaarnaa ee beesha u dhexeeyey oo waxa weeyaan lagu turxaan bixinayay khilaafaadkii ka jiray beesha dhexdeeda
beelaha ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa dooranaya nabadoono iyo salaadiin ku hogaaminaysa shareecada islaamka waxaana taa laga dheehan karaa siday ugu tartamayaan u gargaaridda diinta islaamka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga wanagaynta